faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee raadhiw cadaado qodobbada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon odayaasha dhaqanka reer cadaado oo diiday in wax kulama ah ay la qaataan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya qarax khasaare geystay oo ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir dagaal khasaare geystay oo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray ceel afweyn oo ka tirsan gobolka sanaag igaad oo bogaadisay la wareegitaanka dowladda federaalk soomaaliya ee ciidamada maamulka alusunee fadhigiisu ahaa dhuusamareeb iyo dowladda oo hub aruurin ka wada galmudug siyaasi cali khaliif gallayr oo muuse biixi uga digay in bulshada uu maran habaabyo beeniyeyna in geni ay wax qandaraasa u saxiixday somalilan iyo maraykanka oo ga'doomin iyo cunaqabatayn dheeraad ah ugu hanjabay xukuumadda dahraan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsanna waa duhuronimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheenna waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon iminkana warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galamudug safar ugu ambabaxayay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayuuna ku soo maray cadaado waxuu isku dayay inuu kulamo la qaato odayaasha dhaqanka hase ahaatee odayaasha ayaa gebi ahaanba waxay iska diideen in wax kulan ah ay la qaataan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre sharmaarke suuley ayaa arrintani la socday diididda odayaasha ee kulamadan ay la qaadanayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya
shaafici waa mahadsan tahay waxaa goor dhoweyd soo gabagaboobay kulan ay lahaayeen odayaashii waxgaradka reer cadaado kaasoo looga hadlayey kulan uu codsaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo soo gaaray cadaado islamarkaana codsaday inuu la kulmo odayaashii waxgaradka deegaanka si uu kala hadlo arrimaha galmudug iyo tabashada ay qabaan marka odayaashii waxgaradka kulankii ay yeesheen hoteelka central ka dhacay waxay diideen wax kulan ay la yeeshaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyagoo sheegay in ra-iisul wasaaruhu uga baxay ballamihii hore hore ay u dhigteen islamarkaana hadda aysan wax badan soo kordhinayn in maaragtay hadda uu kulan ay la yeeshaan marka kulankaasi goor dhoweyd ayuu soo gabagabo odayaasha ra-iisul wasaarahana intaas kadib markii warkii uu gaaray wuxa u ambabaxay magaalada gaalkacyo isagoo goor dhoweyd ka ambabaxay cadaado islamarkaana magaalada gaalkacyo wararkan naga soo gaaray ay sheegayaan in halkaas ay ka socoto qabanqaabadii soo dhoweynta ra-iisul wasaare xasan cali khayre mahadsan sharmaarke qaraxa khasaare geystay ayaa ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari lasoo dhigay mid ka mid a xaafadaha degmadaasi een khasaare ayaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iskugu jira saabiriin xasan maxamed ayaa dhammaystiraysa qarax khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed geystay ayaa maanta ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir qaraxan ayaa ka dhashay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarx oo lasoo dhigay mid ka mid a xaafadaha degmada hodan sida ay raadiyo cadaada u xaqiijiyeen dadka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay ku dhowaad saddex qof ayaa ku geeriyooday qaraxa sida uu cumar oo ka mid ahaa dadka ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay uu raadiyo cadaada u xaqiijiyey sidoo kale hanti aada u fara badan ayaa ku burburtay qaraxa niyo qaraxa waxaa weeyaan horta sidaan ogahay saaka la soo dhigay meel gurigeena u dhow waa wadada dhexdeeda ah waan gartee
waa eya haddana cabbaas waa weli waxaaweyn n xaaladdu waxay ahayd saaka dadka waa loo sheegay waa la weysiiyey kafatakaa la yidhi meesha aniga meeshaan ku sugnaa gaari waxau yaallay meel u jirta adiga gurigeyga u dhow ugu yaraan lix tilaabo ama toddoba tilaabo waxaas eer waan gartee
adigoo dad soddon oo dhinaca kale ka yalla aan dhinaca kale ka joogo marka qaraxa dadka waa la weysiin kabaxaa la yidhi annaka waxa weya aniga matiga meeshaas ku haray saacado kabacdi meesha waa laga qaaday waa laga weri meel waxaana la geeyay adiga wax yar u jirta marka qaraxu waa la ogaa ninaa ku jira gudaha gaariga gudihiisa laba nin ahay ninaa degasada laga sheegay ninka gudaha ku jiray gaariga waa kusoo degi diiday askarta waa isku hareereeyeen marka shacabkan waxaa loo sheegay inay ka fogaadaan intaa marka waxaa xisay in uu ninka soo degi diido askari marka usoo dhawaadaan gaari uu kacsho marka kalena uu waxa weeyaan bansado hadii muddo hal saac ee baran saas markay ahayd wadadana ay xirneed niman askara u imaadeen way xabadiyeen gaarigii halkan waxaa ku qarax gaariga ku qarax waan gartee marka cumar xilliga lasoo dhigayo gaarigan meesha waa xilli ma
gaarigaan waxaa lagu qiyaastay adiga wixii laba iyo tobankii subaxna ka dambeeyey waa sual soo dhiga aniga waxaan arkay ilaa toddoba qof oo dhimashoya isugu jirta askar iyo dad shacab isugu jiraan oo u baneed dad la celinayay oo markii uu ka joogo wadada la yidhi meel iskugu tegay oo qarax faniinkiisa uu gaaray oo u banaa dad sayada oo dad iska xoogstaa oo xuquuqal ah waa gartay dhimasho intee aragtay cumar indhaha ku aragtay
aniga dhimashada indhahey waxaan ku arkay ilaa saddex qof waan arkay dad as waa laba saddex nin askari ila askari ila ekaayeen nin horta laba nin askari ahayd hal ninna dhar shacab watay laakiin meesha asku joogeen oo ku dhintay ninkaas niyow khasaarahan sideed aada u baxdo ninkas meesha waa xaafad haddana waa xaafad isku reeran oo xaafad siingada ah waxa u geystay khasaare aada u baxdo weyn ilaa dul iskugu hor baa dhashay oo dhismo ah haddii hadda sawir lagaga qaadi lahaa aragtay xaafadaha waad la yaabaysaa waa hanti hanti badana ku baabaaday dukaamo le goobo caafimaad le waxa weeyaan dad shacaba meesha deganaa oo laamiga saarnaa guryaha eber noqda wax yaal aniga ahaan shaksi ahaan gurigay wax ka nool ma laha aad iyo aad aad iyo aad guriga u sukay waa xigo waxaa waxaa soo gaaray khasaaro haddaan hadda alaabta ka daldalnaa waxaan noolaa wax ka haray ma laha eber noqda dhulku noqda eber seengad maca alwaax maca wax haray oo carada ahayn ma leh si kastaba laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay fashiliyeen qaraxa lala damacsanaa in lagu waxyeeleeyo shacabka ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir mahadsanid saabireen dagaal khasaare geystay ayaa maleeshiyaad hubaysanna waxa uu ku dhexmaray deegaanka ceel afweyn oo ka tirsan gobolka sanaag inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku dhimatay afar kalena oo ay ku dhaawacmeen dagaal laba maleeshiya beelood ku dhexmaray nawaaxiga degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in dagaalka uu ka dhacay deegaanka duud caraa leh oo hoostaga degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag kadib markii ay mid ka mid ah labada maleeshiya beelood weerar ku qaadeen midda kale dagaalkani ayaa muddo saacadaha qaatay waxaana la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka sanaag ayaana waxay isku dayayaan in dagaalkaasi ay joojiyaan islamarkaasina beelaha ay kala dhex galaan walow hadda xaaladda deegaankii dagaalku uu ka dhacay ay degan tahay hase ahaatee maleeshiyaadka ayaa weli waxay yihiin kuwa is horfadhiya wixii warara kusoo kordhana wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo urur goboleedkaygaad ayaa waxay bogaadiyeen la wareegitaanka dowladda federaalk soomaaliya ee ciidamada maamulka ahluusane ee fadhigiisu ahaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galamudug urur goboleedkaygaad ayaa bogaadin usoo jeediyey dowladda federaalk soomaaliya kadib heshiisyo ay ka samaysay galmudug ay kula wareegtay ciidamo iyo gaadiid dagaal qaybna ay ka tahay sida la sheegay hub aruurin dowladda federaalk soomaaliya ay ka wada galmudug igaad waxay si gaara u bogaadiyeen heshiiska ay la gashay dowladda federaalk soomaaliya maamulkii ahlu sunne ee fadhigiisu ahaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kaasi oo dowladda federaalk soomaaliya ay kala wareegto hubka iyo ciidamadii xoghayaha urur goboleedka igaad maxbuub macalina ayaa waxauu bogaadiyey heshiiska dhuusamareeb dowladda federaalk soomaaliya ay kula gashay ahlu sunna kaasi oo gebi ahaanba ciidamada ay kula wareegeen waxa uuna tilmaamay intaasi saansaan ay u tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku tillaabsato in ay nabadayso dalka maxbuub waxa uu sheegay in tillaabadan ay dowladda dhexe u ogolaanayso inay gacanta ku dhigto amniga dalka taasina ay u suurtagelinayso inay la tartamaan soomaaliya dalalka jaarka la ah maadaama xilligan soomaaliya ay ka soo kabanayso burbur iyo colaado ragaadiyey dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in urur goboleedka igaad ay kula taliyeen in ay hubka iyo ciidamada kala wareegto maleeshiyaadka hubaysan ee soomaaliya haddii taasi ay dhacdana waxaa sida wararka hoose ay sheegayaan loo ballan qaaday dowladda federaalk soomaaliya in lala raadin doono sidii looga qaadi lahaa cunaqabataynta dhinaca hubka ka saaran dowladda federaalk ayaa u soo jeesatay markan askaraynta maleeshiyaadka hubaysan ee soomaaliya iyadoo sidaasina hubka kula wareegaysa waxaana tani shacbiga soomaaliyeed intooda badan ay u arkaan in ay tahay tillaabo horumar muujinaysa oo dowladda federaalk soomaaliya markaan ay u soo jeesatay waxaa sidoo kale rajo weyn laga qabaa in amniga dalka ay wax badan iska bedelaan haddii la helo maleeshiyaadkii beelabeelaha u dagaalami jiray oo askaraysan islamarkaasina hal hadaf leh kaasi oo ah inay u soo wada jeestaan difaacidda dalka iyo shacabka waana mid sida la tilmaamay tani saansaan u noqonaysa soomaaliya inay ku soo laabato cududii horey u lahaan jirtay waxay sidoo kale qayb ka qaadanaysaa wareejinta ciidamada xoogga dalka la doonayo in lagu wareejiyo ammaanka dalka marka ay ka baxayaan guud ahaan soomaaliya ciidamada nabad ilaalinta u joogay midowda afrika amisom taliyayaasha ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay bogaadiyeen ololaha ay wadaan shacbiga reer cadaado ee iskaa wax u qabsa ay ugu dhisayaan xarumaha danta guud kadib kulan ay xalay uga qayb galeen gudaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug xaflad maqaamkeed u sarreeya oo xalay lagu qabtay magaalada cadaado ayaa soo dhoweyn sare waxaa loogu sameeyey wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga maxamed cali xagaa taliyayaasha ciidamada qalabka sidaha iyo xildhibaano iyadoo munaasabadda ay heeso qiimo badan ka soo jeediyeen iyadoo munaasabadda heeso qiiro leh ay ka qaadeen kooxda ciidamada xoogga dalka ee horseed qaybtooda koob iyo labaatanaad taliyaha xoogga dalka sarreeya gaasa daahir aadan cilmi indha qarsho oo ugu horeyn goobta ka hadalay ayaa tilmaamay in taliska qaybta koob iyo labaatanaad ee magaalada cadaado degan ay bulshada magaalada ka heleen soo dhoweyn iyo dareen wadaninimo sidaasi darateedna uu uga mahad celinayo garabtaagnida ciidamada xoogga dalka qaybtooda koob iyo labaatanaad ay u sameeyeen reer cadaado marka intaas iraahdo waxaan si gaara mahadinkaga celinayaa sida aad ugu soo dhoweyseen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta koob iyo labaatanaad oo ah idinka muuqato wadaninimada nabad jacaylka iyo wanaagga aada u qabtaan dowladnimada soomaaliyeed waxaan ognahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa jiritaanka sharafta iyo wadaninimada iyo waddanka iyo midnimada iyo sharafta muwaadinka soomaaliyeed waad ogtihiin markii dalkani baaba-ay dadkii soomaaliyeed ee qiimada awgeedeen lahaayeen ee adduunka laga qadirin jiray say u qiimo meeleen sababtaasoo keentay in uu baaba-ay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ama guud ahaan ciidamada amniga marka in aan u dib u soo noqonno oo mar kale aan dib u dhalanno oo dib u soo dhaalanno oo dowladnimadeedii soo ceshanno oo soo ceshanno ciidamadeeda amniga soo ceshanno oo dhisno ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed annagoo weliba dhaqaalo badan haysan laakiin ayna tusayso sidaan dacad uga nahay qof weliba wuxuu heli karo inuu ku biiriyo si loogu helo meel degaan oo ay ka howlgalaan mahad baan idinkaga celinayaa waxayna tusaysaa sida bulshada reer cadaad ay u bisil yihiin ay u rabaan dowladnimo waxaana idinku bogaadinayaa inaad meeshaas iyo meel kasiba kusii wadaan si ummadda inteeda kale oo idinla midka ah ay ugu daydaan mataqaana wanaaggiinna iyo gobonnimadiinna iyo sharafta aad raadinaysaan aad baa umahadsantihiin
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye guud bashiir maxamed jaamac goobe oo madasha ka hadlay ayaa dhankiisa soo qaatay waxqabadka reer cadaado oo ay ka faa'iideen ciidamada asluubta oo ay u dhiseen xero weyn isagoona ballan qaaday in taliska asluubta dhammaystiri doonaan xeradaasi reer cadaado qaabka iska wax u qabsa ay ku dhiseen runtii haddaad bulshada cadaadad tihiin waana soo jiidateen qulubtayada iyo maskaxdayada iyo niyadayada ayaa soo jiidateen annaguna waxaan idin ballanqaadaynaa kuwaad ku khasaartaan qulubtooda iyo qalinkooda inaydan noqon waa idinku soo noqnoqon doonaa mashaariicda aada bilowdeenna waa idinla dhisi doonaa kaalinteedaana ka qaadan doonaa aada iyo aada ayaad umahadsantihiin waxaadna noqoteen horyaalka ama muxuu ahaa championska mashruuca isciqaar sidaad u sheegteen meel uu ka jiro oo uu sidaana uga jiro waxaan ka arkay caasimadda caasimadana xooggiisa xukuumadda wadee shacabku ma wada sidiinoo kale ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaab oo goobta hadal kooban ka jeediyey ayaa ku ammaanay bulshada reer cadaado dooraka ay ka qaateen in ciidamada qalabka sida loo dhiso xeryo ciidan iyagoo fulinaya soo jeedinta madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee barnaamijka isxilqaan cadaado sidii uu taliya bashiir yidhi horta waxaad qaadeen horyaalkii isku tashiga bini aadamkuna ma gaadhaan ilaa ay isku tashadaan ma waxa ay higsanayaan ma gaadhaan annagu wasaaradda gaashaandhigga aniga taliyaha ciidanku waxaanu ballan qaadaynaa wax kasta oo awooddayada iyo tu ka baxsan oo ku xidhan dowladdaba inaan inin noqonno wakiiladii muxuu ahaa idin joogay dowladda dhexesi waxa aada xaqa u leedihiin aada u heshaan ballantaa waa qaadana haddii yahay waxaa kale oo aan rabaa inaan halkan idinkaga gugaabiyo ama idinka soo jeediyo waxa weeyaan dowladnimadii soomaaliyeed waa ku kala tagnay dowladnimada soomaaliyeed si ay u soo noqoto waxaa loo baahan yahay in gacmaha la ysqabsado gobol kasta iyo degmo kasta iyadu ay muxuu ahaa wixii ay kari karto ay gacmaheeda ku qabsato waad ogsoon tihiin dhammaantiin deegaanada sida loo kala degan yahay waxayna soo maray waktiyo anaga dhex xabadda iyo isku haysanay qof kastoo deegaanka kasoo jeeda meel kastoo uu joogaba wuxuu ku qasbanaa si deegaankiisa u difaaca inuu qaaraan qabiil soo bixiyo hadda qaaraankii qabiilka waxaynu ku bedelaynaa mid qaran si dowladnimadeennu ay laxajeclo inooga gasho oo wax kasta iskuulka iyo degmada iyo meel kasta iyo xero la dhisayo ay dadka deegaanku qayb ugu heshaan si berritooda ah u ilaashadaan siyaasiga caanka ah ee cali khaliif gallayr ayaa muuse biixi waxa uu uga digay in bulshada uu maran habaabiyo islamarkaasina waxa uu beeniyey in geni wax qandaraas ah ay u saxiixday maamulka somalilan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif gallayr ayaa waxa uu ka hadlay booqashada madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku tegay dalka geni cali khaliif gallayr ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax qandaraas amaba aqoonsi ah oo dowladda geni u saxiixday maamulka somalilan isagoona kaga digay in bulshada uu maran habaabiyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi master gallayr oo madaxweyne ka ahaa maamulkii la magac baxay kaatumo ayaa wadahadal waxa uu kula jiraa somalilan isaga oo ku sugan magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxa uu sheegay in ictiraafka somalilan uu ku xiran yahay soomaaliya oo lala hadalo lagalana heshiiyo sidii mar qur ah ay u oggolaan lahayd in ictiraaf ay oggolaato cali khaliif waxa uu dhowr fagaare ka sheegay in xukuumadda muuse biixi aysan fulinin heshiiska ay kala saxiixdeen somalilan iyo qaatumo maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilanna waxay xukun ku riiday wariye cabdimaalik coldoon oo bilihii ugu dambeeyey maxkamadii uga socotay somalilan maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa wariye cabdimaalig muuse coldoon waxay ku xukuntay xabsi dhan saddex sano iyo lix bilood wariye coldoon ayaa saaka waxaa la soo taagay maxkamada ku taalla magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan xeer ilaalinta dacwadda ku soo oogtay ayaa wariyaha ku soo oogay qodobo dhowr ah ee markhaatiyaa la dhegaystay dhowr mar ehelkiisa iyo qaraabadiisana waxa ay doonayaan oo ay sheegeen in marnaba aysan suurtagal ahayn dembigaasi lagu soo oogay baaxaddiisa intay la eg tahay inuusan galabsanin cabdimaalik wariye coldoon ayaa lagu eedeeyey in uu ku xadagudbay qarannimada somalilan iyo ardayda dhigata dugsiga abaarso somalilan ayaa horey waxay u sheegtay in cabdimaalig coldoon ay la tiigsan doonaan maxkamad islamarkaasina ciqaabtiisa ay marsiin doonaan dhowr mar ayuuna ka badbaaday xabsiyo nuucani oo kalea hase ahaatee ugu dambeyn saddex sano iyo lix bilood ayay maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ku riday wariye samafale cabdimaalik muuse coldoon waa tahay saaxiibayaal weli warka duhur ayaa dhegaysanaysaan raadiyo cadaadana waad inagala socotaan markaana akhbaaraadka dibadda xukuumadda washington ayaa cunaqabatayn iyo go'doomin dheeraad ah waxay ugu goodisay xukuumadda dahraan madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump ayaa hanjabaad u diray xukuumadda dahraan kadib markii ay shaacisay inay kor u qaadayso heerka bacriminta iyo horumarinta macdanta yuraniyomka trump ayaa carabka ku adkeeyey in iiraanna aanay weligeed u suurtogeli doonin yeelashada hub nuyukliyera michael bombeyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa dhinaciisa waxa ugu goodiyey iiraan in ay la kulmi doonto cunuqabatayn iyo go'doomin dheeraada donald trump oo la hadlayay mid ka mid a warbaahinada ka soo baxa dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay isagoo hadlayeyna hadalladiisii ka mid ahaa iiraan waxa u wanaagsan in ay si feejigan u dhaqanto maxaa yeelay bacriminta macdanta yuraniyomka waxay yeelanaysaa ujeeddo aan wanaagsanayn waxa u wanaagsan in ay ka digtoonaato ayuu yidhi donald trump dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mik bombeyo ayaa waxa uu horey ugu celceliyey in ballaarinta iiraan ee barnaamijka nuyukliyerka ay u horseedi doonto cunuqabateen iyo go'doomino dheeraad ah isaga oo ku sheegay war uu ku qoray bartiisa twitterka in haddii iiraan ay hesho hub nuyukliyer ay khatar ku tahay guud ahaan caalamka iiraan ayaa shaacisay axaddii shalaya galaabi in ay bilaabayso kordhinta heerka bacriminta macdanta yuraniyomka in ka badan saddex dhibic lixdan iyo toddoba boqolkiiba taasi oo ogolaanayo heshiiska nuyukliyerka kadib markii ay dhammaatay muddadii lixdanka maalin ahayd ee iiraan ay u qabatay dowladaha reer yurub ee saxiixay heshiiska si ay uga horjoogsadaan maraykanka sii wadida cunaqabataynta iyo go'doominta iiraanna taasi oo uu soo rogay donald trump kadib markii uu ka baxay heshiiska guud ahaan saaxiibayaal waxaa intaa ku dhan warkii duhur aad kala socotaan raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahartistani kulanti dambe manal